toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cali maxamed caraale oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan oo hadda ku sugan agagaarka magaalada beledweyn kusoo dhowow barnaamijka marka hore guddoomiye waa dhawahay ridwan bal xaaladda guud ee magaalada iyo dhibaatooyinka dhinaca fatahaadda ka dhashay haddii aad ku horumarto
haddii aan walaal kaaga hadlo arrimaha ee fatahaadda webiga shabeelle ee gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne hadda aan joogno waa arrin aad iyo aad iyo aad runtii xaalad adag ah maalinba maalinta ka dambeysana kasoo xumaanaysay hadda saacadda la joogana waxay maraysaa saacaddii ugu xumeed biyuhu marba marka ka dambeeya xalay iyo maanta iyo saakay aad bay isku soo tarayeen shalay iyo maanta iyo saacadda hadda la joogo saacadba saacadda ka dambeysa khatartu way ka badanaysaa magaalada hadda waxay maraysaa gebi ahaanba in la faarujiyo oo dadka ay ka qaxaan oo ay tagaan magaalada banaankeeda dadkii ugu dambeeyey oo magaalada aniga ayaa kamid ahaa hadda saacada ka hor biyihiina waa go-een oo ceelashii kii ugu dambeeyey biyihiia qaaday korontadiina gebi ahaanba baalooyinkii intii badneed qaarna khataraa loo damiyey qaarna iyagiyaa biyihii ayaa jaray xageed joogtaa hadda adiga guddoomiye hadda aniga waxaan ku jiraa kambaanka xarunta maamulka gobolka ayaan go-doon ku ahay saacadda la joogo waa gartay marka laftirkaaga saameyn ayay kugu yeesheen biyaha iyo fatahaadaan filaya wallahi saameyn weyn ay ugu yeelatay maxaa yeelay annaga dadkii shaqaynaya ayaan nahay kama hormari karno dadkii maxaan ku yidhaahdaa si aan u ogaano dadka waayeelada iyo dadka maxaan ku yidhahdaa taagta daran inaanu hubino inay guryaha ay ka baxaan oo si nabada lagu gaarsiiyo meelaha aan islenahay biyuhu ma gaari karaan marka shaqadii ayaa nala tagtay markii dambena xaaladeenii annagii ayaaba aragnaba hadda la joogo inaan go-on baabuurteeni yararka ahaa shaqada ahaa magaalada in la faarujiyaad ii sheegtay dadka magaalada ka barakacay qiyaastooda imisay gaarayaan xaggeysa hadda ku sugan yihiin dadka waxay ku sugan yihiin meelaha taagga ah oo joogoodu sarreeyo ee biyaha aanay gaari karin waxay ka bilowdaan ilaa iyo meeshay isleeyihiin biyuhu waa ku dhamaadaan ilaa iyo meesha buuraha dhaadheer ee janta ku indishay iyo buuraleyda dhaadheer ilaa intaasay dadkay daarsan yihiin meel kastoo qalalan oo isleeyihiin biyuhu kama biyo kama daba imaan karaan biyuhuna waa wax hawligoodu aada u fog yahay oo runtii qof oo arke maaha qof kale maba loogu sheekeyn karo si fudud ayay meel xawli ah ee wakti yaroo gaaban ayay ku jarayaan mararka qaar waxaa isleedahay dadka way ka orad badan yihin siday u socdaan dadka qaxay meeqay dhan yihiin ay kula tahay haddii aad ka war hayso dadku ma yara qoysas ahaan waxaa laga hadlaa ilaa iyo soddon iyo shan kun afartan kun qof qof ahaanna waxaa laga hadlaa dad ilaa lixdan kun oo qofood iyo wixii iyo dad ka badan marka waa number aada u badan runtii dadka biyaha ku barakacay marka haddii dhibaatada intaas ay la eg tahay wax adeega oo magaalada ka socdo miyaa jira haddii laga hadlaya ganacsi haddii laga hadlaya arrimihii caafimaadka iyo iskuulaadkii kulli xaaladooda say tahay walaalo xaaladdu waa aada ayay xun tahay waa gara kartaa magaalada biyo kusoo wada fakadeen ganacsigeeda siduu yahay waa gara kartaa ganacsigu waa mid oo aada u hooseeya ama waxaan dhihi karaa gebi ahaanba maro jiro noloshuna way liidataa waa garan kartaa meel ay biyo ay wada fadhiyaan gurigay hortiisa haddaad hadda muuqaal aada arki lahayd waxaa is leedahay meeshaan maxaan ku dhahday iyadaa dabaal gasha oo lagu dabaalan karaa marka ma jiro magaalada gudaheeda wax ganacsi oo ka socda gebi ahaanba ganacsigii wuxuu tegay meelihii loo qaxay ee dadka iskugu tageen ayaa ganacsiyaal oo tambareeri ah ay ka jiraan qof kasta wuxuu qaadi karo hadday tahay cunto hadday tahay biyo hadday tahay dhar hadday tahay electronics wixiina dadka way qaateen meelahaas ayay la tageen waa gartay wax ma jiro hadda magaalada waa shutdown waa gartay wax khasaare nafeeda ama dhaawac soo gaaray dadka oo aad ka war haysaan miyaa jira ilaa iyo hadda maya walaalo sanadkii hore ayaa lagu dhintay dadku marka waxay qabeen maaragtay dareen aada xoogan markana si dhow ayaanu ula soconay maamul ahaan marka waxaa jira guddi oo la yidhaahdo guddiga kahortaga ee fatahaada weliga oo maxaan ku dhahdaa shaqeynayay ilaa hadda bishii lasoo dhaafay guddigaas wuxuu sameynayay waxa la dhahaa awareness dadka ayay la hadlayeen weliga ayaa la cabirayay khatartiisa ayaa si dhow la socday oo isha lagu hayay dadka waa loo digayay midba midka kale inta weliga ka xigana mar kasta oo khatari soo dhawaato dadka guryahooda ayaa lagu garaacaya inay iskaga baxaan oo loo sheego maaragtay inay tagaan meelaha loogu taaga galay in lagu caawiyo biyaha la geeyey iyo waxyaabaha kale oo aan awoodi lahayn marka khatarta waa yaraatay alxamdulilah ilaa iyo hadda maaragta qaxi ayaa nagu batay laakiin dhinaca kale laakiin khatarta dhimashada way yaraa waa garta marka wax gurmad ah oo idinkaad fidiseen ama amisom ama dowladda soomaaliya miyaa jira oo loogu gurmanayo dadka faraha badan ee ka barakacay magaalada ha walaalkay waxaa noo yimid hay-adda oo hay-ado oo maxaan ku rahdaa international ah oo maxaan ku rahdaa sida hay-adda safe children iyo hay-ado kale iyo hay-adda w f d oo runtii ilaa hadda dadka haba yaraadaane wuxuun bixiyo waxyaabo yara yara banaanka uu geeyey hay-ado kaloo badanna waa sugeynaa dawladda soomaaliya lafteeda insha allah waa sugeynaa sida ugu dhaqsaha badan iyadana waxay ka geysan karto inay ka geysato maamulka gobolkuna isna sidoo kale wax alla wixii karaankiisa ahaa oo gobol ahaa oo dadka uu fidii lahaa uu fidiyey ilaa haddana waa ku dhex jirnaa waa dhex taagannahay ilaa xaaladda ay caadi kusoo noqotona waa sii wadadoonaa dagaalkan wadna hadii la yidhaahdo xaaladaha noocan oo kale fatahaadaha marka ay dhacaan waxaa jira in mararka qaarkood cabsi dhinaca cudurrada ahna ay ay dhici karaan iyaga seed ugu diyaargarowdeen inaad ka hortagtaan haddii biyahan ay ka dhashaan xanuuno gaar ah oo gaar ahaana dhibaatooyin u geysan kara dadka waaweyn iyo carruurta waa runtaa ridwaanow arrimahaas waa khataro waaweyn oo dhaca oo laga dhaxlo fatahaadaha weyiga markuu yimaado laakiin masiibada waxay kale leedahay wejiyaal faces ay leedahay faceka hadda laga fikerayo hadda kaas maaha markay biyaha noqdaan faceka dambe oo laga fikeri doono noqon doonaa hadda faceka hadda taagan oo laga fikera waxaa war qofkii gurigiisa ka baxay xaguu tagaa see u helaa shaltar uu galo see u helaa cunto uu cuno see u helaa biyo uu cabo see u helaa dawo see u helaa marakaneeco see u helaa security amni oo maxaan ku dhahdaa meeshiisa carruurtiisa isaga uu ku helo waxyaabahaas oo dhan ayaa hadda nagu haya stress oo aan ka fikiro haynaa marka dhibaatada labaad oo dhici doonto waay waa faceka labaad markii guryaha lagu noqdo oo gurigan mashquul lahayn loo tago oo gurigan biyo lahayn loo tago oo guriyo qalabkii wixii o dhan maxaan ku dhahda ay ka qoyeen kaneecadii af meesha ka dhalata maxaan ku dhahdaa waxyaabahaas oo dhan marka dhibaatadaas waa imaan doontaa laakiin hadda sana kalaa nooga dhib badan insha allah waana kasii fikiri doonaa ilaah hadduu yidhaahdo marka goormaad goormaad rajaynaysaan in biyaha ay dib u noqdaan maadaama sanadihii hore iyo marar fara badanna xaaladahan oo kale ay dadku la kulmeen se waxaad is leedihiin fatahaddu ay sii socon doontaa sida muuqata hadda wallaahi runtaa ha masiibo u baahan waayo oo dabeeci noqotay oo u baahan in wax laga qabto si arrimaha wax looga qabtona maxaan ku dhahdaa waxay u baahan tahay mashaariic waaweyn in laga fuliyo magaalada beledweyn oo maxaan ku dhahdaa fladin protection in loo sameeyo arrimahaas marka annaga hadda gacantaan ku haynin maxaan ku dhahdaa barboselis badanna waa ka sameynay maxaan ku dhahdaa daqbixyaal badanna waa waa kala shirnay nasiib daro annagoo gacanta ku hayna oo xilligii maxaan ku rahdaa aan rabnay inaan mashaariicdaas fulino ayay masiibadii kasoo hormartay marka waa ka xumahay alla hadduu yidhaahdana waa ka fikeraynaa inay tanoo kale aanay dhicin mar dambo waana mashruuc runtii aad iyo aad u xoog badan oo u baahan kharash fara badan oo maxaan ku rahdaa ilaa biyaha lix kilomitr sideed kilomitr u baahan in joogooda hoose kor loo qaado iyo in meelo kale maxaan ku rahdaa laga dallaaciyo weliya marka xaalad u baahan waa in laga fikero waktina u baahan mar hore in laga shaqeeyo shaqooyinkaas la qabto laakiin nasiib daro lama qaban hadda ma roob baa da-aya mise roobkii waa uu joogsaday oo biyo unbaa kusoo fatahay magaaladii roobna waa da-ayaa oo waa socdaa maxaan ku rahdaa xilligii roobka waa la joogaa biyuhuna waxay ka yimaadaan buuraleyda etoobiya iyo buuraleyda kale oo annaga lafteena nagu taagsan hadda waxyaabaha yaab kale hoan maqlayna waxa kamid ah waxaa isku xiran dadka deegaanka gudiga shabeelle oo dhan waxa la wada haystaa telecommunication waa la wada hadlaa biyaha marka magaalo kasta markay soo dhaafaan oo ay jibiyaan oo dhinaca soomaalida etoobiya waa la socotaan
ha ayaan la soconnaa marka hadda waxyaabahana loo sheegay waxaa kamid a biyihii biyo kasii badan ayaaba hadda soo socdaba marka numberka hadda biyo yaalla dhulkeena oo hadda ilaa mitr meelaha qaarkood ilaa mitr iyo bar oo lagu dabaalo karo ay weligii laamiga xataa ka korreean marka waxaa la rajaynaya marka biyo kaloo badan horta inay soo galaan biyaas markay soo galaan haddana adiga week two weeks meelaas haddana ayay qaadataa haddana inay dib u noqdaan adigu marka waxaa laga hadlaa waktiyaal ku dhadhow beri inay hawshaas masiibadaas inay socoto biyaha intay baxayaan intay soo noqonayaan inta qalaalayaan waxaasoo dhan guddoomiye waxaan rajaynayaa in ilaahay dhibaatooyinkaas oo dadka ka dulqaado aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga adaa mudan ridwan toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayey cali maxamed caraale oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo